faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyow cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkani waa redio cadaad waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu doroon ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo sacdaha soo socdaan ku wajahan magaalada xudur ee gobolka bakool wasaaradda beeraha ee maamulka jubbaland oo sheegtay inay ku howlan tahay qorshayaal lagu horumarin doono dalagyada la beerto ee deegaanada maamulka jubbaland wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk oo sheegtay inay dhammaan dalka ay gaadhsii doonto nidaamka cadaaladda ee waddanka maamulka jaamacadda gobolka hiiraan oo ka soo horjeestay madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare qaramada midooba soo bandhigtay tirada dadka ku barakacay gudaha soomaaliya sannadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo faahfaahin ka baxshay dagaal xalay ururka al-shabaab ay ku qaadeen gudaha degmada garbahare ee gobolka gedo bangiga adduunka oo sheegay waxbarasho la'aanta ka jirta soomaaliya ay sabab tahay amnidarrada ka jirta waddanka intaasaad maqshan waxay ahaan qodobada ugu doorkaroon warka duuree maantay goor diyaagoroba warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur talada tarada ay ku aastaysan tahay tobanka bisha sagaalada ee sebtembar sannada labaatan toban sagaal intaasaad maqasheen waxaan qodobada ugu doorkaroon warka duuraha redio cadaado iminkii haatana kusoo dhawada warkii oontaas ka faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyra ayaa saacadaha soo socda wuxuu ku wajahan yahay magaalada xudur ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyra ayaa saacadaha soo socda wuxuu ku wajahan yahay magaalada xudur ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya qabaqaaban iyo soorweyntiisa xasan cali kheyre ayaa iminka waxay ka socotaa magaalada xudur ee gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dadweyne fara badan oo si tababaro lagu soo xardhay sawirka ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada xudur ee koonfurta soomaaliya ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa la filayaa in goob fagara uu kula hadlo dadkaasi isloo kalena u booqdo xarumaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee goobaha muhiimka ee ku yaala degmada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wararkaan ka helena degmada xudur ee gobolka bokool ee sida kale waxaa intaas ay ku darayaan in xasan cali kheyr uu dhagax dhigi doono mashaariic horumareed oo laga fuliyey gudaha degmada xudur ee gobolka bokool ee koonfur galbeed ammaanka magaalada xudur ayaa aada loo adkeeyay iyadoo ciidamo dheeraad ah lagu arkayo jidadka magaalada maadaama booqashada xasan cali kheyr ay tahay tii ugu horreysay uu ku tago magaalada xudur ee gobolka bokool oo koonfur galbeed ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyra ayaa labadii maalmood ee soo dhaafa ku sugnaa magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya halkaas uu ka dhagax dhigay mashaariic horumeed wuxuuna halkaas sidoo kale ku booqday saldhigyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in dalka ay gaadhsii doonto nidaamka cadaaladda ee waddanka wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa ka hadlay hirgelinta nidaamka cadaaladda dalka ay wadaan islamarkaasna tirsho badan ay la sameeyeen dowladda federaalk soomaaliya xubnaheeda iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo qeybaha kalduwan ee bulshada rayidka wasiirku waxa uu sheegay nidaamka cadaaladda la doonayo inuu la jaan qaado nidaamyada cadaaladda adduunka ee ka jira lahna awoodda uu ku fulin lahaa waxaa jira aan ka shaqaynaynay hanaanka cadaaladda asluub iyo siyaasad weyn ee xubnaha federaalka qaybta ka ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya ay nidaamkaasi wadajir ah uga shaqeeyaan hanaankaas oo la horgeeyey golaha wasiira dowladda federaalka soomaaliya oo ansixiyeen ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in hanaankaas lagu hirgelin doono dhammaan dalka si dadka soomaaliyeed ay u helaan nidaam cadaalad oo wanaagsan maamulka jaamacadda gobolka hiiraan ayaa kasoo horjeestay madaxweyne hirshabelle maxamed cabdiwaare bashiir cabdulaahi cusmaan maamulka jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne axmed maxamuud nuur ayaa ka soo horjeestay hadal ka soo yeeray madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare kaas oo ahaa in jaamacadda hiiraan lagu wareejiyey wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya war ka soo yiri madaxweynaha hirshabelle taasoo ahaa inuu jaamacadda hiiraan uu ku wareejiyey wasiirka waxbarashada asna uu ku wareejiyey leeyahay jaamacadda ummadda soomaaliyeed warkaas wax ka jiro oo alla unta ma lahan madaxweynaha wuxuu bixin karaa wuxuu asiga authority u leeyahay hanti qaas uu leeyahay wuu bixin karaa waxa ay hirshabelle leedahayna wuu bixin karaa jaamacadda hiiraan sida aan ka warqabno waxaa aas-aasay oo dhisay oo ilaa hadda garab taagan bulshada reer hiiraan oo dhan dhismaheeda waxaa iska laha reer hiiraan oo dhan wax ay hirshabelle ay bixin karto dad ay siin kartana ma ahan waxaa lagu aas-aasay reer hiiraan lacagihii laga soo aruuriyo dhan dal iyo dibad waxaa laga qaada lacagta lagu dhisay jaamacadda hiiraan islaamaha maaragta suuqa qudaarta joogo kuwa galeyda gado kuwa magaalada ka shaqeeya o dhan lacagihii laga aruuriya ayaa lagu dhisay jaamacadda hiiraan ma aha wax shaksi ah wax uu wareeji karana ma ahan saas ahaanteeda xitaa wax ay ka og yihiin maamulkeena jaamacadda boodhka jaamacadda kulli wax lagala tashtay ay ka og yihiinna ma ahan sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha hirshabelle iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya uu hadalkaas ka ahaa mid siyaasadaysan oo ay doonayaan in ay dib ugu soo sharaxaan marka la gaaro sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka asigoo baaq u diray madaxda dowladda soomaaliya waxan annaga oo na soo gaarta oo waxa ay tahay oo keliya ah in ay ma aragtay iskudhac kore ay jiro ay isku dhacsan yihiin madaxda jaamacadda boodhka jaamacadda hiiraan iyo maaragtay wasiirka waxbarashada taasoo ah arrimo siyaasadeed oo ma aragtay tuwani soo noqoshada dambe laiskaga aadan yahay qaarkood ayaa waxay rabaan inay isku soo sharaxaan ma aragtay xildhibaannimo ama maaragtay wasiirnimo midaasay ka duulayaan asiga iyo waaraba mana ahan ma aragtay wax arday jaamacadeed dhiganaha masiirkooda loo baabi'in kara ma ahan awoodda maanta jaamaca ma aragtay wasiirka waxbarashada gacantiisa ku jirto in uu ku tagrifirto iyo madaxweynaha waaraba inay ku tagrifishaan ma ahan dowladda federaalka ah waxaan ka codsanaynaa u sheegaynaa in ma aragtay awoodihii ay lahaayeen si ka xadgudbisan inay ula dhaqmaayaan bulshadii mataqaanaa madaxweynaha waare iyo mataqaanaa wasiir goodax barraba wax walba oo loo qabanaya laga dhigin wax qasab laiskugu daro shalay ayaan ogeyn in qasab wax laiskugu daray oo maanta la kala taagan yahay maanta haddana wax kale inaan jajuuba meel kale ku daraa ma u suurtogelayso waxaan dhihi lahaa wasiir goodax waa lagu qalday arrintaas oo lagugu qalday haddaadan ogeyn adigana waa kusii fududaato horaan ka aqbalnaa jiri hoosha ma adiga keligaa kaa go'daayo horaan ka aqbal aan leedahay mise waxay leedahay in dib loo celiyo guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maantay waxay kulan la qaateen hay-adaha taageera doorashooyinka waddanka xarunta qaramada midoobey ee magaalada caasimadda muqdisho waxaa kulan ku yeeshay guddiga madaxa bannay ee doorashooyinka qaranka iyo hay-adaha caalamigaha taageera doorashooyinka qaranka soomaaliya kulankan oo ahaa mid xogsdhaafi ahaa ayaa inta u socda waxaa xeerka diyaargarowga guddigaasi ka horbeysay gudoomiye marwa xalime ismaaciil xalime yiri oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya gudoomiyaha ayaa waxay si qoto dheer ka qaybgalayaasha uga faahfaahisay halka u guddiga u marayaan howlaha muhiimka ah ee qabsoomaya kuwa gaabiska ku jira iyo kuwa hakad uu ku jira intaba gudoomiye waxay sidoo kale shirkaasa ka sheegtay in culeyska dhaqaale iyo kuwa farsamo ay gaabiska iyo hakadka howlaha qaar sababu yihiin dhankooda hay-adaha caalamiga ah ee daniya doorashooyinka soomaaliya ee shirkaasi joogay ayaa muujiyey siday ugu dhacsan yihiin waxqabadka guddiga doorashooyinka qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya iyadoo ay ku horgudbihiin caqabado siyaasiyeed kuwa dhaqaale iyo kuwa farsamo intaba ugu dambeyn hay-adaha caalamiga ee maanta kulanka la qaatay guddiga doorashooyinka qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya waxay ballan qaadeen in guddiga ay ka taageeri doonaan sida ay waddanka ugu hirgelin lahaayeen doorasho qof iyo cod ah markii ugu horreysay muddo konton sana qaramada midoobe ayaa soo badhisay tirada dadka ku barakacay gudaha soomaaliya sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qaramada midoobey ayaa sheegtay in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qof oo soomaali ah inay ku barakaceen gudaha soomaaliya toddoba bilood ee lasoo dhaafay sanadkani labada kun iyo sagaal iyo tobanka warbixin ay soo saartay qaramada midoobey ayaa ku sheegtay in bilihii janwari iyo julaay ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka ay barakaceen dadkaas oo iyagoo barakacooda ka dhashay abaara iyo colaado ka alusan meelaha ay soomaaliya uga noolaayeen xaafiis iskudubareedka arrimaha gargaarka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in ka badan boqol kun oo qof dadkaasi ay ka barakaceen abaaraha dalka inta kalena ay saameeyeen coladaha ka jira dalka soomaaliya qaybo ka mid a boqol labaatan iyo lix kun oo qof ayay warbixintu xustay inay sameeyeen coladaha hubeysan iyo khilaaf ka jira dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada xaafiis iskudubareedka arrimaha gargaarka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in sanadkii hore ee labada kun iyo siddeed tobankii gudaha soomaaliya ay ku barakaceen dad gaari ah laba boqol iyo siddeed kun oo qof warbixinta ayaa lagu sheegay in heerka barakac sanadkan uu konton uu ka badan yahay sanadkii hore marka laba bardhigo tanada ku barakacay gudaha soomaaliya warbixinta ayaa intaas waxay raacisay in keliya soddon iyo saddex kun oo qof oo ka mid ahaa rubuc milyan qof ay heleen gargaarka ay bixiyeen hay-adaha ka howlgala soomaaliya wuxuuna waxyaabaha la gaarsiiya ka mid ahaa barookaha roobka cagadaha iyo sidoo kale biyaha iyo agabka raashinka agabka lagu jibsado iyo wixii la mid a saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka gado ayaa faahfaahin ka baxshay dagaal xalay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen gudaha magaalada garbahare ee xarunta gobolka gado waxa weeyaan abbaarihii lix saac oo habeenimo goobti ay ahayd ayaa weerar dhaxadda waxay ku soo qaadeen degmada garbahaar rey nimankii nabaddiidka ahaa waxa weeyaan dagaal baa dhex maray nimankina waxa weeyaan waa la ceyriyey saddex ninna waa laga reebay oo qoryo culculus oo tamagaran dagaal toos oo ay weerar ku soo qaadeen bay ahayn magaalada gudaheeda lowgaadiila ah haye maxaa ciidanka dowladda maxaa khasaare oo ka soo gaara dagaalkaas innaba ha yaraatee hataa xasin ma soo gaarin ma garan ah nacam nacam waxa weeyaan saddex nin oo qoryo culculus wataa laga reebay ma garan
aad iyo aad oo qorya r b g uu yahay qoryaha kalena ee caakis oo dhisayn ay yihiin fariisimin ay lahaayeen ay ka soo qaadeen sidii tuulo barwaaqin reer midaas ay deganaayeen ku gaadiinay magaalada ku soo galeen waa laga war helay waxa weeyaan hadeedhaydana waa loo qoray oo nooca aad aragti baa loo galay arrin degmada innaba ha yaraate waxba kama jiraan sideediba u kala socotaa magaalada saasay u kala shaqaynaysaa dadka shacabka waa iska baajaalaya dowladda way baaxsadeen ilaa yoomul hada hadda yaraan kula hadlayo oo afar saacada subaxnimo ay tahay way ku daba maqan yihiin boqolkiiba boqolkiiba boqol marka iyagana waa gurmaalaystaan oo saldhigyadooda markii meelihii lagu wadaa sahan laga keeno waxa weeyaan balaayaa la shaqaynaysa marka waxa weeyaan waa ka guuraan uguhoo cilaa la tagaa ma garata saas waa lasii xoojinayaa waa lasii wada dowladda federaalkan howlgal inay ku dhawaaqdaa muhiim ah ah nacam nacam waa la shaqaynayaa dowladda inay la shaqeeyaan weeye maamulka meesha ku jira inay la shaqeeyaan weeye wixii aan musuqmaasuqayn ma garat bangiga adduunka ayaa sheegay in waxbarasho la-aanta ka jirta soomaaliya ay sabab u tahay amnidarrada ka jirta waddanka dhaqaalaha soomaaliya ee sanadkan sare ku xidoona laba dhibic sagaal halka sanadkii hore uu ahaa laba dhibic sideed ka hor inta si degdega u gaareen saddex dhibic low ilaa saddex dhibic shan saddexda sano ilaa shanta sano ee soo socota sida uu sheegay bangiga adduunka saadaasha sare oo kaca saddexda ilaa shanta sano ee soo socota ayaa ku xirnaa doonta siduu dalku awood ugu yeesho joogtaynta isbeddelka dhaqaale ee socda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay bangiga adduunka dakhliga ka soo xarowda canshuura ay aruursa dowladda federaalk soomaaliya ayaa sanadkii tagtay waxuu sare u kacay labaatan sagaal boqolkiiba kadib markii dhaqaalaha ka soo laabtay uu ka soo kabtay abaare xoogan oo ka dhacay sanadkii ka horreeyey kaas islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya isbeddel ay ku samaysay siyaasadda canshuuraha ee waddanka inkastoo horumarka uu yahay mid dhiirgelin leh miisaanida la heli karaan looga soo baxay baahiyada qarashgaraynta qaybaha waxbarashada caafimaadka kuma filla ayaa lagu yidhi war ka soo baxay bangiga adduunka bangiga adduunka ayaa weydiistay dowladda federaalk soomaaliya inay abuurtaan sanduuq lacagood oo u gaaray waxbarashada si dowladda federaalk soomaaliya ugu ogolaato inay dalal kale ee gobolka saaxiibada soomaaliya ka hesho lacag lagu taageerayo waxbarashada soomaaliya sanduuq lacagta adduunka ayaa bishii may ee sanadkan sheegay in dhaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya ku taagan tahay ee waddadii saxda ahayd hayeeshe uu ka digayo in loo baahan yahay in amdarrada iyo saboolka dowladda federaalk soomaaliya isbeddel xoogan ay ku samayso dowladda federaalk soomaaliya ay dhowr jeer waxay ku celisay in isbeddel xoogan ay ku samaysan qaabka loo qaada canshuuraha soomaaliyeed waxayna sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay wax badan ay ka beddeshay qaabka iyo sidoo kale lacagii laga qaadi jiray shacabka soomaaliyeed ee canshuurta ahaa warkii duurwanaga intaas tani kulan dambe duur wanaagsan